wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la hirgeli doono shaybaar casri ah oo loogu talagalay baaritaanka beeraha si kor loogu qaado tayada waxsoo saarka iyo horumarinta cilmi baarista dhanka beeraha dalka shaybaarkan ayaa noqon doona mid lagu baaro tayada dhirta abuurka ciidda iyo waraabka biyaha taasoo gacan ka geysan doonta hagaajinta qorshayaasha beeraleyda iyo sare u qaadista waxsoo saarka gudaha dalka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa arintaa ka dhawaajiyey mar uu shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda magaalada muqdisho ee caasimada dalka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan beeraleyda soomaaliyeed maanta ugu bishaareynayaa in shan iyo labaatanka bishan may laba kun labaatan iyo shan si rasmiya loo furi doono ama loo howlgelin doono hay-adda baaritaanada adeegyada beeraha oo loo soo gaabiyo saris oo u xil saaran hubinta tayada adeegyada beeraha sida abuurka abuurada kala duwan sumaha iyo bacrimiyaasha beeraha ee dalka soo gelaya ama ka baxaya hay-adda saris waxaa lagu dhisay sharci number soddon iyo labo laba kun labaatan iyo afar oo sidaa ku cad dabayaaqadii sanadkii laba kun labaatan iyo afar ay mariyeen sharciyeeyeen golayaasha kala duwan ee dowladda golaha wasiirada golaha golaha shacabka iyo aqalka sare madaxweynuhuna uu sharciyeeyo dikreeto kusoo saaray waxaana awood loo siiyey inay furiso shuruucda xakamaynta iyo horumarinta iyo tayeynta adeegyada beeraha aan soo sheegay waxyaalaha beeralaydu u baahan yihiin ay ka mid yihiin abuurada kala duwan oo sida la ogyahay kala tayo badan sumaha lagula dagaalamo cayayaanka beeraha iyo bacrimiyaasha lagu xoojiyo waxsoo saarka beeraha ayay kontarooli doontaa tayeyn doontaa
ku dhawaaqista hirgelinta shaybaarka baaritaanka beeraha dalka soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ay wado sare u qaadista waxsoo saarka beeraha dalka